waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali inkastoo xaaladda ammaan ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay waxoogaa ka soo raynaysay bilihii ugu dambeeyey tani markii dowladda federaalk ee soomaaliya ay samaysay ciidamo gaara oo loogu yeeray ciidanka xasilinta caasimadda ayaa misna waxaa degmooyin ka mid a caasimadda ka dhacaya dilal qorshaysan oo kooxo hubaysani ay u geysanayaan dad dowladda lala xidhiiriyo iyo kuwo rayida isugu jira degmooyinka inta badan dilalku sida xiriirka ay uga dhacayeen bilihii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah degmada dharkeenley wadajir hodan yaakshiid waaberi xamar jajab iyo qaar kale oo badan mana jirin falcelin muuqatay oo ciidamada dowladda ay ku soo qabteen dadka iyagu geysanayay dembiyadaasi dalalkaahi mararka qaar kooxaha wax dilaya oo aan haybtooda la garan waxa ay dilalka u adeegsadaan gaari ay ku horgooyaan ruuxa bartilmeedka u ah oo ay kadibna rasaas ooday kaga qaadaan iyagoo aan u aabayeelin kadibna halkaasi isaga dhaqaaqa waxaana xusid mudan in gebi ahaanba waddooyinka isgoysyada degmooyinka gobolka banaadir iyo xitaa xaafadaha qaarkood ay ku sugan yihiin ciidamo boliisa iyo kuwa gaarka ee xasilinta caasimadda loogu magacdiray shalay muqdisho waxaa ka dhacay qarax aad u xoog badnaa oo laga maqlayey guud ahaanba degmooyinka gobolka banaadir waxaana qaraxaasi oo loo adeegsaday gaari uu ka dhacay agagaarka basteejo gawaarida bielka laga raaco ee kasoo horjeeda bacadlihii weynaa ee xamarweyne waxaana halkaasi khasaare dhimashay dhaawacyo culusi ka soo gaaray dad rayid ah oo gaarayay in ka badan toban ruux oo ay ku jiraan toddoba ruux oo gaari rakaab nooca minibaska iyagu saarnaa kaasi oo basteejada kasii dhaqaaqayay xilligii uu qaraxu qabsaday afyeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo goobta qaraxu ka dhacay soo gaaray ayaa sheegay in qaraxaasi loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah ayna ku geeriyoodeen ilaa iyo toddoba ruux lix kalena ay ku dhaawacmeen inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inta ku dhimata allah u naxariisto intii dhaawacanta allah bogsiiyo gaari shacab leeyahay ee maraya degmada xamarweyne ayay qarxiyeen oo ay gaari bremiyaara ku qarxiyeen dhimashadu waa toddoba qofood allah u naxariisto dhaawacuna waa lix kale gaariga wax lagu qarxiyana waa bremiyer nuuca la yidhahdo oo gaariga cadka ah aad baan uga xunnahay shacabkaas masaakiinta ah ee hurmameedkooda guryahooda u hoyanayay in la gumaado ee la qarxiyo ee la dilo waxa aad lagu xumaada weeyaan baaritaan kadib ayuunbaan wixii intaas ka faahfaahsan idinla wadaagaynaa waa maasantii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kayre oo safar shaqo uga maqnaa dalka dibaddiisii ayaa markii uu ku soo laabtay dalka waxa uu tacsiyeeyey dadkii ku geeriyooday weerarkaasi qaraxa oo aysan jirin cid mas-uuliyaddiisa sheegatay ilaa iminka maalin ka hore qaraxaasi shalay dhacay waxaa laba ruux oo mid ka mid ay ahayd haweenay xogeeyo guud ka ahayd ururka haweenka soomaaliyeed ee wiilay dhashay guddoomiyaha ururkaasi haweenka lagu dilay isgoyska martiini ee kala qaybiya degmooyinka xamarweyne iyo xamar jajab markii dabley gaari wadatay ay ku horgooyeen gaarigu ay marxuumiintaas saarnaayeen kadibna rasaas ooda kaga qaaday halkaasoo ay labadooda ku geeriyoodeen waxaana halkaasi isaga baxsaday dableydii dhibka geysatay waxaase su-aal laga keenay tiro ciidamada ammaanka biliiska ka tirsan oo halkaasi ku sugnayd saldhigna u ahayd markii uu falku dhacayay kuwa oo aan haba yaraatee wax falcelin ahay samaynin taliya ku-xigeenka ciidanka biliiska soomaaliyeed ayaase wacad ku maray inaan sidaasi looga hari doonin ciidanka biliiska ee hawshaasi dayacay islamarkaana ay soo xidheen isagoona sidoo kale sheegay inay ku raadjoogaan ah kuwii falkaasi geystay wiil yaran annaga naga dhashay oo naga fallaagoobin inaan iska qaban wayno wax weyn ma aha waa iska qaban karnaa inshallah waan iska qabanaynaa marka waxaan leenahay yaa loo niyan jabin dadka soomaaliyeed midnimo iyo iskaashi iyo ciidamadii iyagoo wada shaqeeya looga gudbi kara arrinkaas dadkana waxaan ka codsanaynaa arrintaas inay maaragtay niyaddaysa iska jebinin annagana wixii qaladaadka ahaayoo dhacay sida aad hadda ka arkaysa kooxda heegan waa tallaabo laga qaaday wixii shalay meesha ka dhacay ma qari doonno qof mas-uuliyadda uu leeyahay inuu dayaco inay ku dhammaato baarista waa socotaa wixii soo kordha waa soo sheegi doonnaa ma socon doonto insha allah hadduu ilaah yidhaaho haddii qalad uu dhaco bini aadan la leeyahay qalad waa dhacaa mas-uuliyad darrada timaada laakiin waa inay qof yeelato wixii shalay meesha ka dhacay mas-uuliyaddeedii baaritaankana waa socdaa ciidankii meesha shaqada ka lahayna waa xeran yihiin mana looga harayo intaas hadduu ilaah yidhaaho qof kasta oo naga mid ah oo mas-uuliyad la saaro dayacana ciqaabu mutaysa doonaa sida naamka yahay hadduu ilaah yidhaahna tallaabaa laga qaadi doonaa wixii meesha ka dhacay dembiilayaashii u soo bareeray inay dad soomaaliyeed si maalayan u laayaanna waa daba soconnaa waana helaynaa ilaah hadduu yidhaaho dadkaan u shaqaynaa waana shaqayn doonaa hadduu ilah yidhaaho wasiirka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa qiray in amni darada gobolka banaadir ay sii korotay maalmihii lasoo dhaafay arrintaasina ay tahay waxaan loo dulqaadan karin wasiirka ayaa sheegay inay shacabka ay cidhiiri geliyeen oo ay ka xidheen inta badan waddooyinka waaweyn welina ay dilan qaraxyo iyo weeraro ay ka dhacayaan gudaha caasimadda xaafadaha magaalada muqdisho weliba degmada xamarweyne taasina ay keeni doonto siduu yidhi inay xilalkooda ku waayaan saraakiil ciidan iyo xitaa isagoo wasiirka amniga ah siduu yidhi dhacdada shalay dhacday aanu wax loo dulqaadan karin ayna ahayn sidii halkan uu ku sheegay taliyaha kusimaha taliyaha sidoo kale kooxda heegan ay soo bandhigeen intaas waa kumaastiin laakiin intaasna qanci mayso ummadda soomaalina qanci mayso mana yeelayno ogaada annagana meeshaan sii joogi ma karno elikana joogi maysaan waddankan waa shabaab lagu guura haddaan nidhaahda dhacdo kasto waa lagu daba taagan yahay iyo waa la qabtay iyo waa la soo sheegi doonaa qof naga yeelay ma leh waxaan rabnaa hadduu ilaahi yidhaahdo taliya waxaan u malaynaa taliyaha si ay dhin meeshu igaga muuqda waa fadhiyaa in hadduu ilaahi yidhaahdo maalinta isniinta sabti axada haysataan axaddaan ballan saxwati baa maadsan tahay axadda halkaan inaan imaado aan dadka u gudbin waxaan hayno uu suu taliyaha yidhaahdo inuu yidhaahdo annaga waa qaldannay annagaa fashilkaas keennay inaan yidhaahdo sababtoo ah magaalada waa xirnay waxaan ogsoonahay inuuna gaari dhaafi karin uuna u bixi karin jidcadyaasha waa xirnay dadku waxaa la gelshay ciriiri haddana suuqa xamarweyne in dhacdo ay ka dhacdo aan niraahdo way baxsadeen taas wax la yeeli kara maaha mana ma dhici doonto marka hore waxaan ku marsiinan waxaan dhehayna wixii kilomitr five ee digfar ka dambeeyo annaga dhagxaan nooguma xirna wuu baxsan karaa laakiin hadda suuqa xamarweyne hadday ka dhacdo waxayna fashil ay og yihiin waxaan rabnaa arrintaas labadaas arrin inaan dadku u sheegno iyo waxaan ka qaban hadduu ilah yidhahdo haddaan keeni weyno dadki haddaan sheegi weyno dad badana xabsi u galaayo dad badanna xilkooda ku weydiino hadduu ilah subxana watacaala haddii kale soo maahan anaa xilkay ku weyna ogaada haddaan inta sameeyo anaa xilkay ku weyna aniga uma joogo meeshaan umana imaanin shacabkana xilkan uma qaadin in aan iska soo fadhiisto aan baawar bulguuf ku socdaa gurigeyga isii dhex joogo uma joogo meeshaan waxaan u joognaa ummaddeena aan u qidmeyno ummaddu waxaan u qidmey karnaa waxay rabaa inaan naga helaan haddii naga heli waayan qof meeshaasi joogaya male taas waa ballan dowladda soomaaliya ayaa iyadu sheegtay in dhankooda waxay awoodaan ay ku bixiyaan sugidda ammaanka caasimadda muqdisho ee dowladdu ku shaqayso waxaana ay gaabis iyo wada shaqayn la'aani ay ka tabanayaan shacabka soomaaliyeed ee reer muqdisho oo iyagu aad uga baqa una hogaansama amarada kooxaha dowladda ka soo horjeeda siduu mar kale sheegayo wasiirka amniga oo ka hadlay madbacdo daabacay iyo dad loo qabqabtay warqado digniin cabsigelina loogu jeedinayay dhallinyaradii dhowaantan maamulka gobolka banaadir ugu yabuuhay inay shaqo siinayaan waxaan rabaa arrinta laga hadlay oo madbacada madbacda ma raba inaan hore u sii galo waad aragteen meediha waa la tusay waa ku mahadsiin ciidanka soo qabtay abaalmarana waa siin doonnaa laakiin madbacadaas keliya maahan aniga halkan taagan waxaan xasuustaa in markaan golaha wasiirada geenaya sharciga la dagaalanka argagixisada ee shaqaalaha wasaarada ii soo sheegeen in madbacada ka mid ah ee diideen ay dhaheen sharciga la dagaalanka argagixisa ma brintigareena waa baqaynaa kuwaasna waa lagu maqan yahay talaabo waa laga qaadi doonaa marka waxaana sii dara ah iyadoo dowladda magaalada muqdisho ay ka taliso in madbacada ay jiraan ay wax daawacayaan ee wixii kale loo baahdo ama dowladda qaarkood dhahayaan ma daawici karin waa baqayna hore si loo sheego waayo naftaa hal maray go'daa haddaa qofka ugu fiican tahay uu shabaab ku nabadgeliyo maalintuu qof raadsanaya meel uu qarxinaya qaraxasaad inaad timaada laga yaaba waana ku dhimanaysaa marka waxaan rabnaa cadowga isku meelna ugu soo wada jeesano marka hadda waxaa alla mahadiis ah ee nimanka naflacaariga ah ee nabadiidka ah inay leeyihiin dhallinyaradiiana qoran dowladda dhallinyaradana way baraarugeen aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinah marka waraaqahay daadinayaan waraaqahay daadinayaan oo tan ka mid waxay caddaynaysaa inay leeyihiin dhallinyaradii jaamacaday ka soo baxeen yana shaqaysan guryahooda iska fadhiista ma shaqay u hayaan ma shaqay siin karaan shabaab dhallinyaro may inay qor u dhiibaan maahna wax kale ma siin karaan marka dhallinyaradu waxaan ku boorinayaa in hadduu alla yidhaahdo ay ku kalsoonaadaan dowladdooda inay ku kalsoonaadaan hogaankooda hadday haystaan waxaan rabaa inayna arrintaas ayna gadaal uga laabanin shabaabku way nagu dhex jiraan waa ogsoonahay waanu ku daba taagannahay si kastaba dowladda federaalk ee soomaaliya iminka shaqaynaysa wax ka yar sanad ayaa ku guulaysatay wax badan oo dhanka ammaanka ah gaar ahaan weerarada qaraxyada ismidaaminta ahaa oo tiro ahaan yaraaday walow aanay weli xal u helin adilalka qorshaysan ee qaarkood kooxaha geystaahi ay adeegsadaan gawaarida nooca raaxada ah
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali